أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landaluuskooda ugu doorka roon howlgal qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo furtay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool gaalada ku sugan xerada xalane ee magaalada muqdisho ayaa amro duldhigay kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka riddada wilaayada hiiraan ayaa ka hadashay xaaladda deegaanka teedaan oo maalmo ka hor ay dagaal kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta dab xooggan ayaa ka kacay keymaha dalka maraykanka kaas oo burburiyey boqolaal dhismo ah islamarkaana barakiciyey kumanaan dad ah kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha jiiddo ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaas oo ka soo baxay safka murtadiinta ardayda madarasada umulqura ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhaxulle ee wilaayada bakool maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada galgaduud ayaa degmada galhareeri ka daahfuray xarun cusub oo qayb ka ah mu'asasada alxigma يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن
waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka safar kun afar boqol afartan iyo sideed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan howlgal qorshaysan oo askar lagu dilay hubna lagu soo furtay ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool howlgalkan qorshaysan oo xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen afaafka hore ee degmada waajid ee wilaayada bakool waxay la beegsadeen maliishaad murtadiin ah dhimashadan waa saddex askari oo murtadiin ah khaniimadu waa saddex qoray aki afartan iyo toddoba ah iyo boosh iyo agabyo kale oo ah kuwa ciidanka dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee tuulada buulanaagey ee hoos tagta deegaanka namber lixdan ee shabeellada hoose gaalada ku sugan xerada xalane ee magaalada muqdisho ayaa amro duldhigay kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka riddada sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed waxaa loogu yeero beesha caalamka oo ah dowladaha reer galbeedka ah ee gumaysta soomaaliya ayaa kulnayay shalay xerada xalane ay muqdisho kula yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ah waxay ku sheegeen in wadahadallo dhici doonaan ugu dambeyn shan iyo tobanka bishan kulanka oo ka dhacay gudaha xerada xalne ee sida adag ammaankeeda loo ilaaliyo waxaa ka qayb galay safiirada qaramada midoobe maraykanka midowda yurub iyo midowda afrika sida ay xaqiijiyeen ila si dhow ula socday wadahadalladaasi kooxaha mucaaradka ah ee ku bahoobay golaha mustaqbalka waxaa kulanka ku matalayay shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada soomaaliya iyo xasan cali khayre safiirada maraykanka iyo ingiriiska ayaa kulanka ka sheegay inay ballan qaadayaan sidii ay muqdisho u imaan lahaayeen siciid deni axmed madoobe oo si aad ah u mucaaradsan xasan gurguurte wararka ayaa intaas ku daray in safiirada reer galbeedka ay ugu hanjabeen dhinacyada iskhilaafsan haddii bishan gudaheeda la gaari waayo heshiis siyaasadeed ay qaadan doonaan go-aan halis gelinaya jiritaanka kooxda riddada soomaaliya ilaa iyo hadda lama oga sida xukuumadda xasan gurgurte uga jawaabi doonto wadahadalladan cusub ay reer galbeedka gadaal ka riixayaan isbuucii lasoo dhaafay ayay wafdi amerikaan ah safaro ku mareen magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya iyagoo walaac ka muujiyey xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee maamulada riddada dalka ka jira mahadsaneed marwan wilaayada hiiraan ayaa ka hadashay xaaladda deegaanka teedaan oo ay maalmo ka hor dagaal kula wareegeen ciidamada mujaahidiinta sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadiq muumin iyadoo saddex maalmood ka hor ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen gacankuhaynta deegaanka teedaan kadib dagaal la socday muddo saddex maalmood ah oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhan oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah ee andalus ka hadlay khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey dagaalkaasi ka dhacay teedaan oo ay hadda ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta koobista wixii dhacay aad loo uma xadidi karno laakiin inta la xaqiijiyey dhimashadu waa tiro aad u badan oo afartan iyo ziyaado ah dhaawacuna waa in ka badan lixdan ayaa meeshaas ku dhaawacantay khasaare badan oo maaleedna waa jiray oo ay ugu weyneed gaarigii uu qoriga saarnaa hub tiro badan baa laga qabsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dhibkaasu u geystay cadowgaas wuxuu ugu geystay gacmaha dadka mujaahidiinta ah cadowga marka wax badan baa gaaray intaa aan sheegay iyo in kale oo laga yaabay leanno dhul howd ah ayaa la isku helay la isku hardiyey goobo kala duwan bay xabadda ka socotay waa laga yaabaa wax qarsoon laakiin intii ay mujaahidiintu xaqiijiyeen waa intaan sheegay cadowgu inta aan ognahay waxay ku kala shumeen qayb waxay aaday dhanka gilgaduud iyo gurceel iyo halkaas ama deegaanka matabaan oo ka tirsan degmada wilaayada islaamiga hiiraan degmada u shishaysa oo u xigta dhanka galgaduud qayba waxay ku urureen xagga iyo beledweyne qaybna waxay gaareen xagga iyo laamiga iyo coomaad intii aan hadda ognahay cadowgu marka waa kala huleelay islama jiro ismana raacin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qaybiyey waana kala yaaceen cadowga waxay ugu dhigan tahay way caddahay waxay muujinaysaa in ay jabeen waxay muujinaysaa in aysan waxba la jirin waxay u tahay jab iyo naasabeel cid kasta oo isku halaynaysay oo ibliis uga horreeyana waxay u tahay jab mujaahidiintana waxay u tahay guul iyo nasir u soo hoyday waaliga hiiraan asheekh guuleed abunabhaan oo hadalkiisa sii wata ayaa sharaxaad kooban ka bixiyey xaaladda teedaan isagoona kula dardaarmay mujaahidiinta iyo dadka deegaanka ah inay iska asturaan bakhtiga cadowgu goobta kaga cararay si loo ilaaliyo badqabka dadka iyo duunyada ilaahay mahaddiisa teedaan way degan tahay waxayna ku jirtaa gacanta mujaahidiintay ku jirtaa waa meel xasiloon waa meelaan wax dhibaha ka jirin waa meel maanta ay ka taagan tahay rayt توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بكاد دلبنيسو وقوبتاس دقن وحانا أرجينينا إن الله سبحانه وتعالى ودائميو خير كاس يا نعمة إلهي كوغل لدي وأوسيي أياد يدد كيدبا waxaa daadsan goobta hadda aan kuu sheegayo ee bakhtigii cadowga ayaa goob walba yaallo oo meelihii daadsan waxaana leeyahay mujaahidiinta ilaahay gacmahooda uu ku cadaabay iyo dadka shacabkao meesha joogaba in meyidka goobaha yaalyaallo oo cadowga ay ka tageen in laga asturo si loo ilaaliyo bani'aadinimada ama loo ilaaliyo caafimaadka dadka iyo duunyadaba dagaaladan murtadiinta loogala wareegay deegaanka teedaan ayaa qayb ka ah dagaalada lagu dhiig bixinayo maleeshiyaadka murtadiinta ah ee calooshood u shaqaystayaasha kuwaas oo gaalada ku garab siinaya dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka
dab xooggan ayaa ka kacay keemo ku yaala dalka maraykanka kaas oo burburiyey boqolaal dhismo ah islamarkaana barakiciyey kumanaan dad ah sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeena abuushayba dababka xooggan ee ka socda duleedka magaalada sbokaane ee gobolka washington ayaa sababay burbur ballaaran iyadoo ugu yaraan toddoba boqol oo dhisme ay gubteen halka ku dhowaad lixdan iyo afar kun oo qof la amray inay ka barakacaan guryahooda dabka oo galay maalintii saddexaad ayaa noqday mudnaanta koowaad ee howlgallada debdemiska maraykanka waxa uu ku fiday in ka badan siddeed kun oo hegtar waxaana weli socda baaritaan lagu ogaanayo sababta rasmiga ah ee keentay dabkaasi mas-uuliyiinta ayaa sheegay in inta badan dhismayaasha gubtay ay yihiin guryo ku yaala xaafado la degan yahay sidoo kale sawiro laga qaaday hawada ayaa muujinayay in ilaa iyo afar boqol oo dhismo kale ay u badan tahay inay waxyeello soo gaartay ama gebi ahaanba burbureen gobolka waqooyi galbeed ee maraykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyey la daaladhacayay abaar iyo dabab isdabajoog ah kuwaasoo sidoo kale si weyn u xumeeyey tayada hawada ee deegaano badan dowladda iyo ciidamada debdemiska ayaa weli wada dadaallo lagu xakamaynayo dabka iyo badbaadinta dadka uu saameeyey dabkaasi abaarta kuleylka daran iyo dabaylaha xooggan ayaa lagu tilmaamay sababaha ugu waaweyn ee sii hurinaya dabka iyadoo washington ay wajahayso mid ka mid ah xiliyadii ugu dababka adkaa ee sanadkan dabku wuxuu si daran u saameeyey deegaano ku dhow magaalada isbokaane waxaana gubtay guryo ganacsiyo iyo dhismayaal kale in ka badan kun iyo boqol debdemis ayaa ku howlan diminta dabka ha yeeshee dabka weli si buuxda looma xakamayn ilaahi hadda lama xaqiijin wax dhimishay dhaawaco sidaa u buuran balse mas-uuliyiintu waxay ka digayaan in khasaaraha uu kordhi karo marka kooxaha gurmudku ay gaaraan dhammaan goobaha dabka uu saameeyey
kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada jubbadda dhexe iyo waxgaradka beesha jiido ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkiindhubow wuxuu ahaa kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey waxgaradka salaadiinta nabadoonnada iyo aqoon-yahanka beesha jiido oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay ku yeesheen deegaan ka mid ah wilaayada sidoo kale kulanka waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo marti sharaf kale muddadii uu kulanka soconayey oo ay beesha ugu arrinsanaysay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay horumarka beesha garab istaagga jihaadka iyo sidii deegaanada ay beesha degtaha loo sii horumarin lahaa heerka aqooneed ayaa ugu dambeyn kulanka waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiido ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe suldaan cali nuur wuxuuna beesha kula dardaarmay inay adkeeyaan dhammaan arrimihii looga hadlay shirka haddaan nahay beesha jiidda odageeda aan ahay waxaan leenahay insha allahu tacaala bayaankaas wuxuu ka koobnaa dacwada in la hormariyo beesha maslaxadeeda adduunya maslaxadeeda aakhara waxay ku jirtaa in dacwadaas la hormariyo kitaabkaas alla subxana wa tacala gacanta lagu qabto waxaa kaloo ku jiray in muxuu badqabka ee dhirta iyo daaqa si loo ammaangelin lahaa oo ay ku jirtay bayaankay ku jirtay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isna ka hadlay gabagabada kulanka ayaa beesha jiidda ku ammaanay dadaalkeedah iyo garab istaagaha ay mar walba la garab taagan tahay jihaadka iyo kulanka ay isugu yimaadeen ay ku horumarinayaan arrimaha beesha ree jiidda guud ahaan waan u mahadcelinaynaa bacda xamdilaahi safar iyo wajihiisa aad u tihiinba waxaan idin leenahay soo dhowaada wilaayada beelaha degan ee soomaaliyeed yaad ka mid tihiin ilaahayna subxaana wa tacaala qabaa'ilka muslimiinta ee uu dhulkan ku beeray qabiil walba ilaahay markuu abuuray ujeedda iyo xikmadu ka laha ilaahayna subxaana wa tacaala dee beeshan wuxuu ka dhigay beel weyn oo beelaha soomaaliyeed ka mid ah beesha marka noocaan oo kale ah ilaahay dadkeediina saa u badiyey deeqna siiyo xoolo fara badanna ilaahay uu siiye waxaan rabnaa insha allahu tacaala horta annagu aan idiin dardaarmaynaa in lagu dadaalo midnimada beeshan dadku waxay ku hormaraan oo ay ummadda kale kaga tagaan ilaahayna subxaana wa tacaala uu ku barakeeyo adduun iyo aakhirana ay ku liibaanaan cadowgoodana ay isaga celiyaan xuquuqda lagu leeyahayna ay isaga bixiyaan waxaa weeye midnimada iyaga dhexdooda markii la ilaaliyo kama marnay nabadoonnada iyo aqoon-yahanka beesha oo dhankooda si weyn u adkeeyey arrimaha shirka waxayna sheegeen waxayna sheegeen in mar kastaba ay barbar taagan yihiin jihaadka lagula jira gaalada dalka ku soo duushay anagoo ah macartaa nabadoonkii beesha reer jiidda gaab suufe keerow degmada jilib nabadoonkeeda ah beesha reer jiidda kulan wadatasha ayaa ku jirtay kulankii wadatashiga duuri ayaa barbar socotay waxaa lagu wada tashanayey shareecada islaamka sidii loo koryeeli lahaa insha allah duuridii waa noo soo gabagowday kulankii waa noo soo gabagowday alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddii waxaa ka dambeeyey waxaan ku jaanqaadinaa shareecada islaamka si loo koryeeli lahaa waan ku wada tashanay waana ku dhammaysanay
soo diyaar uma tihiin aad noqotaan inaan dhahno sidii ay dhaheen xawaariyiinta nabilaahi ciisa oo ay dhaheen naxnu ansaarullah soo diyaar uma tihiin inaan ansaarta ilahay waxa waaye aan noqon soo diyaar uma tihiin taasna waxa waaye midaan aakhiradeen aan ku liiwaani lahayn waay liiwaantaasaana maanta waxa waaye dad badan oo anaga nala mid ah aana haysanin ilaahaan kaga mahadcelinaynaa awalan oo aakhiran waxa waaye ilaahigii inoo suurtageliya waxa waaye maanta inaan shareecada islaamka nusraynteeda aan maanta aan u fadhino ilaahay raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa kuwii waxa waaye dartiisa loo dilina ilaahay inuu naga dhigay waxaan isku raacsannahay beesha jiiddo wixii muslimiinta ah diris ah inay haq dhooraan inay la dhaqmaan insha allahu tacaalaa in walaal dhahranan isa degaa isa bartaa madayaa ilaahay ku roognahay sharaac islaami oo gaala in un ha heshiis jelle maal iyo gacan inun wane oo habad uun habad hun waal inun ballame jelle inun olah jelle diyaariyas maaken taanka lamaas walinaag un atiyas ha holomnay kheer yas holomnay ha fa'iisanay walaal dhahrianus booq dhiyoton oo lamaatoodanan qoonna maxaynu unqoonay inta duur oo sharci ah iyo kulun wadatashi ah kulunka wadatashigin iyo duuridu ku wada guulaysine kulunkaas kadib beesha reer jiid may isdardaarinay ina oo dhawano shareecada islaamka kadib ina jihaadno baasaneed dhuubow wilaayada gedo ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abuuxasaan wilaayada islaamiga ee gado ayaa muddooyinkii dambe qaabilaysay askar iyo saraakiil ka soo baxayay safka murtadiinta kuwaas oo qaar ka mida la yimid hubkii ay kula dagaalamayeen diinta islaamka iyo dadka muslimiinta taa'ibiintaas waxaa u dambeeyey maxamed axmed macalin xasan oo muddo u dhexaysa hal sana iyo bar ilaa laba sana ka tirsanaa safka riddada waxaa isagoo taa'iba lagu soo bandhigay xarunta wilaayada islaamiga ee gado ee degmada ceelcadde taa'ibkan waxa uu tilmaamay inuu ka qoomameynayo muddadii uu cadowga la shaqaynayey kadib wareysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalus markii taa'ibkan lasoo bandhigay magacayga waa maxamed axmed macal xasan waxaan hadda ku suganahay degmada ceelcadde waxaan ka imaaday mashleeda baar dheere oon in muddo a ku sugnaa kana tirsanaa ciidamada halkaas ku sugan ee murtadiinta ah waxaan ku jiray muddo ade hal sano iyo bar ilaa ade laba sano qiyaasta eriyadaas dhan dhabtii waana waqtiga hadda waxaan dhihi karaa cimrigeyga anigu waa ka jarayaa waqtigaas macnaha hadda laba sano iyo halka sano a macnaha ku jiray waqti aad hadda anigaan uga qoomameynayo wey oo waqti aan isleeyahy cimrigaaga waad ka jari kartaa weyo waayo meesha nimankaan ugaga soo tegay ma ahan hadda meel la dhihi karo macnaha niman baan kasoo tagay lama dhihi karo iyo dad meyti aan kasoo tagay waxaan meeshaas ku sugnay hadda baardheere gudaheeda muddo sideed bilood yaan toos iyada u dhex joogay haa horaanna xagga garbaharri baan ka tirsanaa intii baardheere aan tegay waxyaaba badan badan badan oo hadda haddii laga sheekeeya la dhaho waqti dheer lagu qaadanayo waan kala soo kulmay waraysiga uu bixiyey taa'iibkan ayuu ku sheegay dhibaatooyinka heysata riddada iyo caqabadaha uu la kulmay muddadii uu ka tirsanaa caqabadaha iigu darnaa waxay ahaayeen meeshu hortuu markii khalqii dhan isu imaado markuu horta waxaa dadkaas waajib ku noqonayo dacwo xag rabbi ka timaaday sida salaad oo kaleeto arki meysad qof ku dhahayo aan tukano arki meysad qof ku dhahayo aan bal hal maalin hataa aan xusna ilaahay arki meysid waxaa igula dhibaato badnaa meeshaas intaan joogay wax xuquuqa ma aanan lahayn oo mushaahar aan qaadanaya ma lahayn nin meesha iska joogo oo iska cuno iska cabo maalinkuu xilana cuno maalinkuu waayana ka socdo baan ahaa waxaasi dheer waxaan kuu kala soconayn waxaaga iyo waxa dadka muslimka ah waayo toos ayaad ugu bereereysaa inaad maanta maamo ama oday ama dhalinyaro bajaajlaa inaad wixiisa aad ku disho ama aad ka qaadato awoodooda uga qaadato duruufaha macnaha adag ee ku daaran macnaha ku daaran way waxyeelay haa bajaajlaha ama waayo simberi waxaad maqlaysaa bajaaj lala dilay maxaa lagu dilay hal door siiba lagu dilay xagga maamaa la dhacay maxaa laga dhacay qaadkii baa laga dhacay wax niyow aana laga sheekeyn karin oo hadda dii laga sii sheekeeyo aad looga qumamanayo meeshaas kala soo kulma maxamed waxa uu dhanka kala tilmaamay inuu go'aansaday inuu isaga soo baxo gaalnimadii uu ku jiray muslimiintana uu ku soo biiro taasoo ugu dambeyn allaah fadligii u suuro gashay waxa uuna la yimid laba qori oo ah kii afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda kuwaas oo wilaayadu ay u lacageysay wuxuu baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadkii riddada ee safkooda uu ka soo baxay waxaan qoshaystay inaan tawxiidkii aan dib ugu soo noqdo oo toobada ay furan tahay alxamdulilah alxamdulilah aniga waxaan la imaaday laba qori laba qori qori dhammaan qori kuryaanaan la imaada alxamdulilah si heer sare ah oo aad iyo aad u wanaagsan baa la iigu lacageeyey waa qiimo weliba ana filim baa la iigugu dhuftay waxaan hadda ugu baaqayaa ragga meesha gadaal igaga jiro asxaabta oo hadda kasoo tegay inuu isu kacay keena meeshaas hadda wax weyn oo faa'iida in kugu jiraan waan ogsoonnahay meeshaas wixii joogay say ahayd waan kula noolaa oo isnaqaanaa oo waxyaaba badan isla soo marnay waxaan asxaabteyda hadda aan ku boorinayaa aan kula dardaarmaya aan ugu baaqayaa isaga soo baxa meesheeda ka toobadkeena imaada waa la isoo dhaweynayaa anigaba waa kana waa la isoo dhaweeyaa maanta degmada aaldaan iska dhex baashaalayaa maqaxiyaan ka shaahayaa asxaabteydaan ku dhex jiraa qoryahaygii waa la ii lacageeyey waa alxamdulilah rabbilcaalamiin waan u mahad celinayaa wilaayada boqolkiiba boqol gacanteeda waxaa sarreysaan leeyahay asxaabteyda aan kasoo tegayna waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba kasoo soo baxa meeshaeeda waxdano in kugu jirta malahan waan wada naqaanay waan ogsoonahay baahideeda rafaadkeeda ilaa kumaqaada tahay xurmadaradeeda gaalnimadeeda isaga soo baxaan leeyahay asxaabteeda intaas ayaa kula dardaarmaya ayagana askarigan taa'ibka ah waxa uu ku biirayaa silsilada taa'ibiinna oo muddooyinkii dambe ay qaabilaysa wilaayada kuwaas oo loo lacageynayay hubkii ay wateen haddana waxay ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee gado maxsanid abuu xasaan ardayda madarasada umulqura ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxulle ee wilaayada bakool sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed madarasada umulqura waxa ay ka mid tahay madaarista waxbarasho ee u gaarka haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bakool madarasada oo furan muddo lix iyo toban sano ah waxaa wax ku bartaa konton gabdhood oo isugu jira hooyooyin iyo gabdhaha da-da yar kuwaasoo baranaya duruus kala duwan sida qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa adkaarta tarbiyada iyo duruus kale munaasabad ka dhacday gudaha madarasada ayay kusoo bandhigeen qayb ka mid ah cilmiga ay xambaareen waxaana kasoo qaybgalay culimo nuqabo iyo qaybaha kale ee bulshada
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال تعالى إلهي ما يبري يا أيها الذين دولك آمنوا حق الرماينو اتقوا الله إلهي كأبصد faltandur ha fiirdoy nafsum naf kasta maa qadamat walee ha shaqaysatay liqadin baryay walee la kulama doonto fiirdoy wattaquullaha ilaahay ku obsada ina allaha ilaahay khabiirun alih hoos ogu bimaa tacmaluuna wala isan camal falaasan كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإيمان وما هي؟ أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ما هو الجلباب الشرعي هو أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال غير محارمه ما حكم الجلباب حكمه واجب على المرأة المسلمة ما الدليل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ugaas buraale iyo malaaqyaan yurey oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa goobta kalimaad ka jeediyey waxayna bogaadiyeen dadaalka waxbarasho ee gabdhaha madarasada umulqura iyagoona kula dardaarmay in cilmiga ay xambaareen ay ku camalfalaan dadkana ay gaarsiiyaan marka insha allahu tacaala waxaa muuqata in wax la bartay baa muuqata horta gaar ahaan dumarka iyo owlaadda in ay wax barteen baa muuqata marka he wax waa la baran karaa haddii qofka uu qur-aanku barto oo cilmi barto oo uu si fiican cilmi u barto ase gurigiisii ay ka muuqan weydo ku dhaqmi waayo ilmihiisii iyo gurigiisii ay ka muuqan weydo oo dariskiisii ay ka muuqan weydo dee barashadii waxbaba ma siyaadinin marka insha allahu tacaala waxaan dardaarmaynaa gabdhahaas muslimaadka ahee meesha fadhiya wixii ay barteen inay ku dhaqmaan dariskoodana gaadhsiiyaan ilmahoodana gaadhsiiyaan ku dhaqanka in la raadiyo barashadii waa la helay ku dhaqanka in la raadiyo barashadiina lasii siyaadiyo ummadda kale ee meelaha iska joogana lasoo baraarujiyo madarasooyinka lagu soo baraarujiyo waxbarashadii horey loo qaado intaasaan dardaarmaynaa nicmadii ilaahay nicmadaas alla kadib haddana maan mahadnagaane maalinkii ardaydan walbaray ee aan dhabar adeygay ee dadkan mana heerkan asingargaasanha geysi maylenaa rajayna ilaahay barakaay afrinshayna lalaalaalama tabi ajiiskana ilaahay ku qaada walus aakare ka moodawn ilaahay aan kuwaala macnaha ilaahay aan kuwaala insha allahu haddii dhiifadi macnaha haqiiqda macnaha erkay ma ah magaalada un hata roognan dugsi badan halka taal walaalkan waa la mugtaar hami oo mayle aali ah yali macnaha deegaanka macnaha anis hormar ah ilaahay kheer sia maaliku saahil maylana jazaakum allahu khayran ilaahay un rugakin barakaay maykalan maad nagaane ardaydii gabadee dugsiin walka barati intaasan dhabar adeegasi ilaa heerkan ha ku diireen walka bardaasi yoona maylana in ilma jo ilaahay barakaay ilma jo ilma naafi awal taraw ilaahay in kuwaal ka oo ilaahay lika kirima ilaahay kuwaal ka oo manaa islaamka linka gargaaraw ilaahay kuwaal magaalada buurdhuxunle waxaa ka furan madaaris dhowr ah oo ay wax ku bartaan haweenka muslimaadka waxaana ka mid ah madarasada weyn ee umulqura iyo machadka khadiija bintu khuweylad ee soo saara haweenka daaciyaadka ah
ugu dambayntii maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada galgaduud ayaa degmada galhareeri ka dahfuray xarun cusub oo qayb ka ah mu'asasada alxigma sida faahfaahinta warka inoogu haya walaalkeen marwaan maxamed dhowaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada galgaduud ayaa si rasmi ah degmada galhareeri uga daahfuray mu'asasada alxigma oo ah xarun waxbarasho iyo xirfad barasho isku dhafan taasoo bulshada deegaanka u horseedi doonto fursado cusub oo dhanka waxbarashada iyo horumarinta xirfadaha ah munaasabadda daahfurka xaruntaani waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin waxgarad ganacsato mati sharaf iyo ardayda ugu horreysay ee iska diiwaangelisay xarunta mu'asasada alxikma ayaa bixinaysa koorsooyin iyo tababaro kala duwan oo bulshada baahi weyn u qabtay kuwaas oo ay ka mid yihiin barashada luqadaha culuumta caafimaadka harqaanka iyo xirfado kale oo waxtar u leh bulshada intay socotay munaasabadda daahfurka ayaa waxaa ugu horreyn hadal ka jeediyey naqiib cabdulaahi oo ka mid ah noqobada wilaayada galgaduud waxa uu sheegay in furitaanka xaruntaani tahay tallaabo muhiim ah oo lagu horumarinayo aqoonta iyo xirfadaha bulshada isagoo ku booriyey dhallinyarada inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ay bixinayso mu'asasada alxikma mu'asasada alxigma waan maqli jirnay laakiin weli sooma gaadhin degmadan wakhti aan fogay inay soo gaarto gobolkan in badan oo ka mid ahna kolle waxaan u malay doonaa inay ka najexeen degmada caalbuuran ugu sokaysay waxaan leeyahay marka anigoo ku hadlaya afka nabadoonnada si gaar ah mas-uuliyaddayda degmada waxaan leeyahay eh, maktabka tarbiyada si gaar ah mu'asasada alxigma ee deegaankan soo gaartay waxaan leeyahay soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan idinla shaqay doonno si gaara marka ardada waxaan leeyahay ilaahay nasiibka uga dhigo ha dadaalaano cilmigaas inay xambaaraan ha isku dayaano inay naftooda ku anfacaan dadkoodana ku anfacaan ha isku macallimiinta waxaan leeyahay laftirkiinu dadaalo ballanqaadkaad noo ballanqaadeen midho dhalkiisa aan aragno waqtiga xiritaanka sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha mursaday ugaas cabdulaahi daahir axmeda mu'asasada hadda markaan usoo laabto runtii waxay ka furan tahay aniga galgaduud markaan aragno waa meeshii labaad ceelbuuray ka furneed welina way furan tahay oo hadda waa la dhigtaa maadooyin fara badanna waa laga bixiyaahoo Eh, sida kombyuutarka oo kale harqaanka cilaansaarka mar uu sayidku gabaruu dhalay oo la hadlayo hadalladiisa waxaa ka mid ahay farsamadaana baro yaadan qabaan noqoni qabaan waxaad noqona haddaadan farsamada gurigaaga iyo wixii wixii gabar qaban karto haddaadan baranin inaad qof kale u hoos tagto soo kuma qasbanid marka waana mahadsantihiin qof kasta waxaa laga rabaa waxbarashadeeda waqtigay leeda waqtigeeda inay ilaaliso intay meesha fadhidana ay wax faa'iidayso meeshaas waxaa laga rabaa in wax lagu barto laga faa'iidaysto lixda bilood inaad ka faa'iidaysataan ilaahayna heda ku anfaco dhammaantiinna waxaa waaye kuwii ka aflaxa alla heda ka dhigo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu mid ka mid ah ganacsatada degmada galahareere ayaa isagana bogaadiyey furitaanka mu'asasada alxikma awalan ilaahay subxaana wa tacaala mahad iskale marka labaad waxaa mahad iskale maamulka islaamiga ah oo noo suurtogeliyey inaan maaragtay waxbarashadayna sii wadanno kadib markuu dhabarka u ritay amniga iyo maamulka maaragtay shaqadaas oo dhabarka asiga u ritay waxaa ka dhalatay in waxbarashada wilaayaadka islaamiga si fiican loogu baro karo taana ilaahay subxaana wa tacaala ha ku mahadsan waxaan leenahay ka ganacsati ahaan waa soo dhoweyhaynaa dadaalkaas faraha badanne ay qabteen maktabka tarbiya wa tacliim waxaana leenahay waa la shaqay doonaa dhankooda qaar ka mid ah ardayda iska diiwaangelisay mu'asasada alxikme ayaa muujiyey farxaddooda iyo rajada ay ka qabaan waxbarashada iyo xarunta bixinayso iyagoo sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan koorsooyinka iyo tababarada si ay u yeeshaan aqoon iyo xirfado u sahla mustaqbalkooda magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada galhariiri anoo ka socdo qaybta barashada ragga ay wax ka baranayaan mu'asasada alxigma waxaan leenahay waa soo dhoweyhaynaa barashada iyo horumarka ay ummadda iyo bulshada ay u sameeyeyso waana ku jirnaa waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto meeshii lagu liibaano oo lagu aflaxo wax badanna ay dadku ka faa'iidi doonaan dad aad u fara badan ayaa dhiganayo wiilal iyo gabdho iskugu jiro waxaan leenahay abaalkaas waxaa ku mahadsan ilaahi subxaana wa tacaala kadib wilaayad ayaa ku mahadsan oo shaqadaas guda gashay marka shaqadaasuna insha allahu waxaan rajaynaynaa inaan si fudud uga soo baxno jazaakum allah khayr magacaygu waa maayadda ciise cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada galareere halkan maanta waxaa ka socdo xaflad lagu furaayo mu'asasat alxikma tacliim ilmihani walxiraaf wallaahi aad iyo aad dareenkeyga aad iyo aad waaye lama soo koobi karo maadaama aan mu'asasadan wax badan sugeynay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa fariinteeda ku wajahan dadka halkan ka maqan waxaa waaye inay wax bartaan ee soo haleelaan mu'asasadeena alxikma taasaan u jeedinaya bulshada ku dhaqan degmada galahareere ayaa muddo dheer u baahneyd xarun sidan oo kale ahaa taas oo dhallinyarada siinaysa xirfado ay noloshooda ku horumarin karaan xaruntan ayaana noqonaysa tii labaad ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka hirgeliyo wilaayada taasoo ka tarjumaysa dadaalada lagu ballaarinayo adeegyada waxbarasho iyo kobcinta xirfadaha bulshada ee deegaanada wilaayada galgaduud aad buu mahadsan yahay warbixintii marwan ayaad dhegaysateen waxayna guniga gabagabeeyo ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu